abi camr ibn ljamuux abi camr ibn ljamuux waa nin laangara ahaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dagaalka lasoo qabanay yani xamaasada muslimiinta u haysay inay shahaado qaataan afar wiil buu dhalay afartuba way soo dagaal galeen isagu waa acraj waa nin laangara ah maadaama uu laangara yahayna wuxuu ka mid yahay kuwa aan macduurkee dee aan jihaad ku waajib ahayn haddana wuxu uhi waan dagaal tegaya wiilashiisiiba waxay idhahdeen aabo annagaa kaaga filan afartayadii aad dhashayba waa annagoona annagaa dagaalka gelayne adigu iska jooga ilaahayna marka horeba cudurdaar buu adiga ku siiyey walaysa cala alcaraji xaraju waa ka alla yidhi adiga awalba cudurdaarna alla waa ku siiyey subxaana watacala iska joog wuxuu yidhi ma rabo nebigu uu yimo wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo dagaalkan haddaan galo maanta ku dhinto lugtan yare laangadhadaa jannada ma dhex dhigayaabuu ku yidhi afaw bicarjati haadihi aljanna adinkan laangada ah jannada ma la tegayaabuu ku yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nacam qaala fawaladii bacataka bilxaqi laataana biha aljanna alyawma in shaa allah ilaah xaqa kugu soo saaraa ku dhaartee maanta inaan taa ku kotamiyo janno ayay igaga go-antay buu yidhi wuxuu ka mid ahaa baa la ydhaha raggii xoogga u dagaalamay ee dabeetana ku shahiidoobay ragga goobtan ku shahiidoobay waxaa ka mid ah xandala ibnu abi caamir wasiilu lmalaa'ika ninka la yidhaahdo xandala waa saxaabi yaroo dhallinyaraa buu ahaa oo markaasi guursaday waxaa dhalay odagii abi caamir alfaasiq kii quraysh soo waday ee lahaa anigaa tolkay raacayar markaan u gacan haadiyo kaas baa dhalay odaygu xagga gaaladu ka soo jeedaa inankuna wuxuu ka soo jeedaa xagga safka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa laba isdhalo midba safka soo jeedo wiil yaroo aroosa buu ahaa isagoo haweentiisii iskala laacdamay ayaan la yeedhay oo la yidhi jihaad baa loo baxaya maydhmaydhashiya waxa uu ka gaadhsiin waayey dabeetana wuxuu qaatay hubkiisa oo uu soo dagaal galay isagoo junub ah wuu ku shahiidoobay dagaalka kan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid ay culamadu tasxiixinayaan oo uu warinayo alxaakim fii mustadraki albanina uu ku sheegay inuu xasan yahay in sha allah xasan iyo saxiix kuu noqdaba waa xujee ayaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ina saaxibukum latasluhu lmalaaika war ninkan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam shahiidkan malaa'ig baa maydhayse maxaa jira waa la weydiiyey dabeetana waxaa la ogaaday inuu soo degdegay oo yimi goobta dagaaleed isagoo maca jinaabadiisii wata laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa ina saaxibukum latasluhu lmalaaika kan malaa'ig baa maydhaysa buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam oo janaabadii ka reebaysa isna wuxuu ka mid ahaa nimanka goobta tan ku shahiidoobay asxaabu siyar ragga ay wariyaan waxaa ka mid ah inkastoo sanad saxiix aanu ku soo aroorin bay yidhahdaan laakiin ninka kan haddana ibnu xajar saxaabadu ku tarjumay inuu ka mid ahaa mukhayriq nin la odhan jiray mukhayriq waa nin ka mid ah culamadii yuhuudda gaar ahaan culamadii reer banu nadiir waxaa la yidhahdaa wuxuu dardaarmay xoolihiisii oo dhan wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u dardaarmay ama dagaalkan ku geeriyoodo isla raggii dagaalkan galay buu ka mid ahaa bay yidhahdaan ee ku shahaado qaatay inkastoo aanay axaadiis saxiixa ku soo aroorin islaamnimadiisa xataa axaadiis saxiix hore aanay kusoo aroorin lakiin ibnu xajar wuxuu ku tirinaya inuu ka mid ahaa saxaabada waxaan garan karnaa muslimiintu siay jihaadkan ugu ugu soo dhiiranaayeen inay soo galaan laba nin oo waaweyn baa jiro da'ha oo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi xusuunta dumarka iyo carruurta lasii gala sida sirada ibnu hishaam uu soo aroorinayo ee xaakimna uu mustadrakiisa kusoo saaray isaga iyo dahabibana ay tasxiixinayaan wuxuu nabigu u ogolaaday calayhi salaatu wasalaam labada nin maadaama ay da ahaayeen iyagu qalcadihii carruurta iyo dumarka lagaga yimi inay ku jiraan laakiin waa diideen inay nebiga soo raacaan mooyaane iyagoo shahaado doonaya waa laba nin oo waaweyn midi waa haabit ibnu waqash ka kalena waa xudayfa bnu lyaman abihi labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii ku shahiidoobay ama haabit faqatalahu lmushrikuun haabit ninka la yidhahdo isaga gacantii nimanka gaaleed buu ku dhintay yamaanna waataynu nidhi isagu markii taladu qasantay ee la iskala garan waayey ayay qolo muslimiini moodeen inuu gaalada ka tirsan yahayoo seeftun bay ku boobeen nin weynoo da-ana uu ahaa waa ku xudayfa lahaa war waa aabbahay war waa aabbahay intaanu laba maqal ayaa kow lagaga siiyey ragga goobtan ku geeriyooday isna wuxuu ka mid ahaa camar ibnu uqaysh nin la yidhaahdo camar ibnu uqaysh waxaa lagu tilmaamaa sunan abu daud buu kusoo arooray baa la yidhahdaa isaga xadiidkiisu camar ibnu uqaysh waxaa la yidhahdaa uxud horteed inuu islaamayba lama ogeyn wuxuu ka mid ahaa dadyawgii diinta aadka u necbaa weliba muslimiintana yani kasoo horjeeda islaamnimada muslimiintu markay arkeen na waxay dhahdeen war naga hadh adigu dee dagaalka maxaa xagaad ku socotaa wuu diiday ini qad aamantu buu yidhi waa ar ilaah iyo rasuulkiisa rumeeyey baneeya dabeetana wuu dagaal galay wuu dagaalamay wuu dhaawacmay marka isagoo dhaawac oo aada u liitaa lasoo qaaday waxa uu yimi sacd ibnu mucaad odaygii qabiilada ka tirsanaaya dabeetana walaashiibu wuxuu ku yidhi naa bal waxayd weydiisaa ninka kan salii xamiyan liqawmik aw ghadaban lahum aw ghadaban lilahi walirasuulih aw ghadaban lilah weydii buu ku yidhi waxaad tidhaahdaa war ma talka qabiilnimaa ku qaado talkaabaad difaacaysay oo waxaad tihi dee talkaa waa kan qolo qabiil kale kusoo duulay wax ka dhici oo iyagaad u cadhaysnayd cadhaha salkaa u cadhaysantayba dagaalka ugashay mise ilaahay dartii baad u cadhaysnayd oo gaaladaad necbayd oo ilaahay dartii wuxuu ugu jawaabay bal adaban lilahi walirasuulih may waxaan u diriraya ilah iyo rasuulkiisaan difaacaya buu yidhi xadiidku wuxuu tilmaamaya famaata fadakala ljana wama sallaa lilahi salaa wuu geeriyooday jannana wuu galay baa la yidhi isagoaan weli tukan yani haddunbuu islaamay dabeetana haddunbuu dagaalka galay dabeetana haddunbuu shahaado helay salaadna muu tukan wey yani maaha macnaheedu salaad la-aan baa janno lagu galaa ee ninkani waxaanu gaadhinba waktigii salaada la tukan lahaaba haddunbuu islaamo haddunbuu dagaalka galay dabeetana haddunbuu shahiidoobay intaanu weli salaad intaanu weli salaadba tukanin ayaa naftu ka baxday ahlu taariikh waxay kaloo wariyaan in kastoo kan isaga sanadkiisa aanu xoog badnayn nin kale oo ay yidhaahdeen maalinta si fiican buu u dagaalamay laakiin uu nebigu yidhi ahlu naarku ka mid yahay dabeetana ninkii baa la raaraadceeyey akhiiran waxaa la ogaaday ninkani inuu qabiilna u dagaalamayey markii dambe nabarku ku adkaaday wuu dhaawacmay kadibna isagaa israaciyey oo markuu adkaysan kari waayey nabarkii ayuu geeriyooday yani labada nin waxa udhaxeeya labadaba dagaalkay ku dhinteen laakiin waxa udhaxeeya waa niyada niyat ljihaad inta ay leegtay baad arki karaysaa markaa midna ilaahay dartii oo keliya unbuu udagaalamayey midna ahdaaf kale u dagaalamaye dano kale kii ilaahay dartii udagaalamayeyna waxa la yidhi waa shahiid kii danta kale udagaalamayeyna dee shahiidna noqon waa dhimayna dadya waa maalintan xooga u dagaalamay waxaa ka mid ah hataa haween waxay soo arooriyaan culamaai taarikh islan la odhan jiray umu camaara nusayba bintu kacb almaaziniya waxaa la yidhahdaa waa xataa waxay isku dayday inay nebiga xoog u difaacdo oo in badan badan bay maalintan dagaalantay baa la yidhahdaa ilaa iyo lagu dhaawacay meesha tan waxaa dhahda ibnu qamia ninkii la odhan jiray habaarka qabay kaas baa dhaawacay baa la ydhahda waxay soo aroorinayaan saaxiibu fatx ilbaari wuxuu sheegaya xamna bintu jaxsh alasdiya inay yana ka mid ahayd dadka waraabinayey laakiin asxaabu siir haddana qiso labaad oo taa cagsigeedaa bay soo arooriyaan laakiin waxaa cad uun axaadiis saxiixana ku soo aroortay inay haween dagaalka la socdeen saxaabiyaadii oo waraabinayay dadka muslimiinta jarxaagooda caaisha iyabaa ka mid aha umusulim iyabaa ka mid ahaa dadyawgii muslimiinta dhaawaca intay dumarkaasi intay yaacaan oo darbad yaqaadaan oo soo dhaamiyaan oo magaalada ka keenaan bay keenaan oo dhaawacay afka kaga shushubaan biyahoo noqdaan idan waxay yidhahdeen culimadu waxay daliilu tahay inkastoo dumarka aan jihaad ba lagu lahayn haddana inay iska banaan tahay hadday ciidanka raacaan waxaynu arki doonaana haween kaloo midiyasitoo dagaala la socdo dambana waynu arki doonaa qaar kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ku riyooday dad muslimiina oo meel ka dagaalgalayo bad dhexdeed ka dagaalamaya weydiisanayo dumaroo le ilaah i rasuulkiisiy igu duceynaan kuwaa ka mid noqdo kuwa badda ka dagaalamaya haween baa ku jiray muslima calaa kulli xaal min baabi tatawuc waa dagaalami karaa laakiin farad iyaga kuma aha haddii aanu ahayn bay leeyihin meel dee cadowgu intuu soo wada galay muslimiinta o dhan lagu wada qabsaday markaas bay dhahdaan dee cid waliba wayna isdifaacdaa laakiin waxaa uun muuqata inaanay xishmada iyo wanaagga marnaba ka tegaynin iyo dharkooda fiican iyo waxaasi o dhan inay sitaan in loo baahan yahay inkastoo muslimiinta dhib badan loo geystay haddana waxaa muuqato dagaalka kani inuu wakti badan socday labada kooxoodbana inay daaleen qolana inaanay gaadhin guulkama dambaysa inuu ku gebagaboobay gebagabadiisii nooc min insixaaba qolaa inay gurato kuwa kalena ay ku dhici waayeen inay ka daba tagaan ay halkooda kaga xadhaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay inuu saxaabadiisii dhan u guro oo buurta uxud dhankeeda uu uruuriyo oo isugu yeedho isagoo u dhawaaqaya axaadiis saxiixa oo bukhaari xadiisu warinayana waxaa ku cad maalinta tan nebiga calayhi salaatu wasalaam inay soo daadegeen laba malag jibriil iyo mikaa'iil oo ay nebiga difaaceen calayhi salaatu wasalaam ilahay baa hore ugu ballan qaaday de inaanu gacan bini aadam ku dhimanaynin dabeetana waxaa soo daadegay laba malag labadaa malag waxay ka mid ahaayeen wixii difaacay nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa hadiis oo kaleoo ku asaxday maalintan dagaalkan in cid kale soo gashay ma jirto yani beder inay dagaalameen malaa'igi iyaga qur-aan baa tilmaamayay amaa qolada tan culammadu waxay idhaahdaan uxud maalintaa labadan malag mooyaane wax nusuusoo tilmaamaysa aayaadka qur-aan ee uxud ku saabsanna culammadu waxay idhahdeen mucallaq ama mashruuط bay ahaayeen bisabri wataqwa wa ityaani alacdaai min fawrihim saddexdaas shardi bay lahaayeen shuruuddii markay baaqatayna may imanin aayaadkan sheegaya id taqulu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaati aalaafin min almalaa'ikati munzaliin bala in tasbiruu watataquu wayaatuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin yani ma soo degeen mise may soo degeen waa khilaaf bayna alculamaa laakiin waxaa saxay oo la hubo waxaa jira uun jibriil iyo mikaail inay soo degeen oo nabiga difaacin alayh salaatu wasalaam dagaalkan markuu adkaaday ee muslimiinta dhibtu ku tiro badatay ee insaxaabkan yari uu kala dhici doono ilaahi subxaana watacaala wuxuu ku soo dejiyey lulmo ama hurda ayaa lagu soo dejiyey hurdadaasi oo ka dhigtay طumaniina inay dib u xasilaan awal waa kala lumeen oo warar beena iyo waxbaa gaadhay laakiin marka kan in alla xasiliyo subxaana watacaala hurda ayuu ku soo dejiyey walidalika ba abu طalxa alansaari saxaabigii gamuunka xooga u yaqaanay waxganayey waa ka xadiidka bukhaari ku yaalla uu tilmaamaya uu leeyahy kuntu fii man takshaahu nucaasu yowma uxud maalinta uxud waxaan ka mid ahaa buu hi raggii hurdadu ay qabatay xataa saqطa sayfi min yadi miraaran yasqط waahudu wayasqط faaahudu ilaa iyo buu leeyahy seeftu anigoo taagan inay gacantayda ka dhacdo aan gamo oo soo qabto ay gacantayda ka dhacdo oo aan soo qado ay gacantayda ka dhacda buu leeyahy horena waxaynuu soo tilmaamna ilahina waa ka qur-aanka ku leh ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ذن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله أن يعني إلهي وحو إلا تلمامي دكي مؤمنين تي إيمانكو نفتي وكتشري إن ألا وكسو دكي هردو هردو دا صلى الله عليه وسلم وحصلان waana taynu nidhi goob dagaal ninka gam ah ama goob baqa yaallo qofka gam ah macnahiisu waxa weya waa qof aan baqahaynin waa qof yani deganaan hurdadu wuxun bay timaadaa baa la yidhaha qof deganun baa hurdo seexda qof dhibi haysato werweraya ma gamo qof dagaal ku jiroo baqayaana ma gamo habeen iyo maalinkaay tahay toona indha isuma keeno wuxun baa seexda uun qof niyadiisu degantoo xasiloon idan haddaad hurdo aragta macnaheedu waxa weeyaan deganaanshiyaa jira qofka hurdo waayeyna waa qof aanun deganaanshiiyo waayo aan xasilooni ku jirin idan goob dagaal inay gamaan macnaheedu waxa weyaan in ilaahay subxaana watacaala qulubtooda sugayey oo la rabay inay dad sugma noqdaan koox iimaankii ku jiray daraaddeed baa ilaahay baqihii oo dhan ilowsiiyey oo siaasan ay u sugmeen koox ka midana ilaahay wuxuu yidhi iyaga naftoodun baa werwer gelisay waa kooxaha munaafiqiinta waxay lahaayeen arrinta haddaan wax ku leenay ma waxan baa dhici lahaa muslim iyo diintoona iyagu kamay fakerayne qad ahamathum anfusuhum baa ilahay yidhi naftoodun baaba iyaga werwergelisay xaggaad nafta geysa walidalik ba ilahay wuxuu le waxay lahayn law kana lana min alamri shayun ma qutilna haahuna nucaaska yar ama hurdadan yara ku dhacdayna dadka muslimiinta waxay ku soo celisay firfircoonidoodii baa dib usoo noqotay iyo daalkii tirada badnaa ee dagaalka ay ku daaleen dagaalku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bani aadamku ugu hordaali ogyi waayo qofku markuu jidhka iyo maskaxda iyo haddii imka laba qof isdisho saddex daqiiqadood dabadeed haddaad kala qabataan mid waliba wuu hinraagaya ma inuu labiyo tobankii maalinta la eryayay waxaan ahayn waxaana laga yaabaa laba daqiiqadood inay qofka isku jireen ay isdilayeen sababta waxa weyaan qofku mar hadduu maskaxaan u dagaal galo jidhaan u dagaal galo meelima aanay u caafimaad qabin wuxuu noqdaa qofku aad buu u daalaa dagaal nin galun baa garanaya yani daqiiqada haddaad dagaalanto markaas waxaad noqonaysaa un daqiiqada dabadeed qof un haraadu hayo koosa dhaawacaan la waraabin karo ka kale la waraabin karo qof waliba u daalnayo nafta wada haysato idan waktigay sidan u daali lahaayeen baa ilaahay subxaana watacaala hurdo ku soo dejiyey dabeetana kaanamaa qof soo toosay un ay noqdeen mushrikiinta raggii ka mid ahaa waxaa la yidhahdaa maraasiilu saciid ibn lmusayib xadiis ay tilmaamaya waxaa ku jira ubay bn lkhalf baa la yidhi aljumaxi ayaa yidhi anigu hadhi maayo ma nebi maxamedoo weli nololay ku jirtaa baan hadhaa ilaa aan dila mooyaane dabeetna waxaa la dhaha nabiga alayh salaatu wasalaam baa ganay wuu la helay wuu dhaawacmay dabeetana dhexdu isna kusii dhintay dee dadna waxa ayaan daran nin nebi dilay kuwa nebiyadu dilaan waa kuwa ugu cadaabka kulol aakhiray ka mid yihin mushrikiintii waktiga kan waxay ka quusteen in ay dagaalkii guul xaasima inay ku gooyaan yani inay guul kama dambaysa ku gebagabeeyaan way ka quusteen dagaalka dherarkiisii iyo muslimiinta geed adaynimadoodii baa daalisay markaas baa qolaba dhan u guratay un markaa muslimiintii waxay u gurteen xagga buurta uxud ayay usoo gurteen iyonama ay soo dabagelin laakiin abu sufyaan baa ka daba yimi ciidanka ninkii watay isla markaa hadal buu kala daba yimin oo uu hadlay muslimiintii oo guratay oo xaggaa u guratay ciidankale xaggaa uga kala baxeen ayuu ka soo daba dhaqaaqay dabeetana wuu u dhawaaqay muslimiinta isagoo raba shamaata inuu sameeyo yani wiirsi afil qawmi muxamed buu markaa yidhi war ciidanka sii socda maxamed ma ku jiraa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh yaa sidlayasaya daraaddeed waxba ha u jawaabina buu nabigu ku yidhi faqala fi lqawmi ibnu abi qaxaafa ragga sii socda ibnu abi qaxaafa ma ku jiraa buu yidhi waa abibakr abibakr sidiiq ma ku jira nabigu wuxuu ku yidhi laa tujiibuuh waxba ha u jawaabina faqala fi lqawmi ibnu lkhaaab waar cumar ma ku jiraa buu yidhi nimankan buurta sii fuulaya dabeetana waa la yidhi waxba ha u jawaabin haddii cidina uma jawaabin abu sufyaan isagaa isu jawaabay markaa intuu kibir is afuufo wuxuu yidhi ina haaulaai qutiluu falaw kaanuu axyaaan la ajaabu kuwaasi waa raggaan maanta gumaaday hadday nool yihin waa hadli lahaayeen buu yidhi abu sufyaan wuxuu leeyahay kooxdaasi kooxdaasi buu leeyahay abu sufyaan waa kuwaan gumaaday hadday nololi ku jirto waa hadli lahaayeen cumar baa ishayn kari waaye markaasuyoo jawaabay kadabta yaa caduw allahi buu yidhi been baad sheegaysaa buu yidhi ilaahay cadowgiisiiyow abqa allahu calayka maa yuqdiik ilaahay waa kuu baaqi yeelay qaarku duleeya buu yidhi cumar baa markaa hadlayoo leh qaarku duleeya ilaahay waa kuu baaqi yeelay ee kooxdaad sheegaysaa yani ma dhimanin abu sufyaan weli faanfaankiisii buu sii wadaayo markaasu wuxuu bilaabay sanamadiisii inuu xuso ucul hubl ucul hubl buu bilaabay ucul iyo hubl waa laba sanab oo kuway caabudi jireena ucul hubl buu bilaabay markaa markuu ucul hubulka bilaabay ayuu nabigu yidhi waar u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ilahi rasuulkiisiiyo wuxuu nabigu ku yidhi waxaad tidhahdaan allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ilaahay baa anagana ilaalinaya noo gargaaraya wax idin gargaara idinna ma haysataan ucul iyo hubl yani waxma taraan annaga ilaahay baanu leenay dheh idinna allaanu leenay idinna waxba ma haysataan ku dheh abu sufyaan warkiisii haddana uu sii wado wuxuu yidhi markii caynkaa lagu yidhi ee la yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum mid idin gargaara idinkuma lihidin ayuu yidhi lana alcuza walaa cuza lakum sanamkii cuza baanu anagu leenay idinna cuza ma haysataan buu ku yidhi markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u jawaaba waxay yidhahdeen maxaanu ku nidhahnaa ku dhaha buu yidhi allahu mawlaana walaa mawlaa lakum ugu celiya ilaahay baa anaga noo weliyo noo gargaara idinkuna cid idin gargaarta ma lihidin abu sufyaan baa haddana hadlay oo wuxuu yidhi ywم byوم bdr واxرب sijaal abu سfyaan wuxuu leeyahay marka kan ywم byومi bdr maanta waa maalin udhiganta buu yihi beder yani maanta beder idinkaa naga badsaday dilka oo dad badan naga dilay annana maanta ayaanu guulaysanay buu leeyahy واxرب sijaal dagaalo weligii buu ahaan jiray maalin ba nin wtajiduna mutla lam amur biha walam tasuni wuxuu leeyahay laakiin weli waxaa laakiin maydkiina ku dhex arki doontaan mutla dad markii la dilay kadib la googooya arki doontaan dadkaasi buu leeyahay lam amur biha anigu maan farin in qof mayda la googooyo walam tasuni laakiin kama nixin ima yani dhibiguma hayso dadkan uu sheegaya waxa weeyaan xamzay googooyeen xamze waxaa la yidhahdaa markii la dilay siday sheegaan waxaa la yidhahdaa islaantii uu qabay isagu ayaa tiri halaygooye oo islaantan uu qabay abu sufyaan hinduu qabaa hindana aabaheed iyo walaalkeed iyo adeerkeedba oo saddexdii nine beder mubaarasadii koowaad lagu dilay waa hinda bintu cutba ibnu rabiica iyo shayba iyo weliid saddexdii koowaad ee lagu dilo ayay dee aabiyo walaaliyo adeer u ahaa markaasay googoysay baa la yidhahdaa markaas wuxuu leeyahay maan anigu farin mutladaa dhacday buu leeyahay anigu manaan odhan hala googooyo laakiin lam tasuni ma eka labada tani ma eka eh annaga kuwii naga dhintayna jannay qabteen idinka kuwii idinka dhintayna naar bay qabteen markaa labada kooxood ee inaga tegey ma sinna buu leeyahay labadan maalmood riwaayada dambena bukhaari ayaa wariya ala kuli xaal waxay culamada ku fasiraan sukuudkii hore nebigu lahaa iskaga aamusana taskiiran lahu bay ahayd baa la idhaha markii uu is-afuufay uu mooday inuu xoogaysteenna wuxuu ku yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam ujawaaba ama markay qadiyadu noqotay faanfaan asnaam la faanfaaniyo ayuu nebigu yihi ujawaaba oo ugu jawaaba yani in ilaahay subxaana watacala uu idin gargaarayo ibnu isxaaq iyo waaqidiba waxay sheegaan siyarkooda say soo arooriyaan waxaan sanad xoogan badan ba aan wadan baan farajaynayaa abu sufyaan inuu la ballamay uu leeyahy dagaal kalena aan ku ballanno sanadka soo socda iminkana saa dagaalka uku dhamaaday hadhow sanadka soo socdana waa inoo dagaal kale ballankaana waa lala galay baa la tilmaamaa ibnu isxaaq iyo sidaa waxay kaloo sheegayaan inuu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam labada ciidan markay kala jeesteen cali oo yidhi bal qurayshi dhankay ukacdeen waayo waxaynu nidhi qurayshi marka horeba waxay ka deganayd muslimiinta xaggee xagga madiine xigta waxaynu nidhi uxud bay muslimiintu dhabarka soo saareen maadaama ay muslimiintu uxud dhabarka soo saareen qaabkii dagaalka taktikii ay u gelayeen xaggay usoo jeedeen dooxadaa bay dhegeen qurayshi marka quraysh baa muslimiinta iyo magaaladii madiine waxa udhaxeeya ciidanka quraysheed markay dareerayeen waxa shaki ka yimi xaggay u dareerayaan in la isweydiiyo nimanku ma madiinay haddana weerar ku qaadi doonaan mise waa u dhamaatay oo waxay iska qaban doonaan makadoodii ibnu isxaaq wuxuu leeyahy waxaa loo diray caliy ibn abi aalib oo la yidhi bal soo eg meesha ay u socdaan waaqidina isagu wuxuu odhanaya sacd ibn abi waqaas buu ahaa kii loo diray istitlaacaasi laakiin qawlka hore ayaa xoog badan ee caliy ibn abi aalib inuu ahaa kii la diray calaa ayati xaal waxa lasoo helay qurayshiin ee urteedana sii daysay waxeedana oo ay u socotay yani nasru xaasimna inaanay doonaynin guulkama dambaysa inaanay raadcaynaynin inay iskaga qanacday intaa ay dishay maalinta tan oo saas bay ku guurtay ay ku qabatay madiina ku qabatay maka baan ujeedaa markii ay qurayshi dareertay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in la aaso shahaadadii muslimiinta shahaadada muslimiinta waxay ahaayeen toddobaatan shahiid ayaa maalintan laga dilay baa la idhahdaa toddobaatankii shahiide maalinta la dilay laakiin wax maxbuusnimo loo qabtoo muslimi ma jirin quraysh iyada labiyo labaatan baa laga dilay sida uu ibnu isxaaq sheegayo abu ciza nin la yidhaahdo shaacir ahaana waa laga soo qabto isaga maxbuusnimaa loo qabsaday labiyo labaatanna waa laga dilay abu cizana maxbuusnimaa loo qabtay asxaabu siira weliba waxay dhahdaan abu cizaha kana wuxuu nebigu faray weliba isna in la dilo abu cizana wuxuu ka mid ahaa nimankii beder maxbuusnimada loo qabtay horta gabayaabuu ahaa waxaanu ahaa gabayaaga inkaarta qaba muslimiinta magaga wuxuu ku jiray nimankii la qabtay maalintii beder dabeetana waxbana muu haysanine wuxuu ka mid ahaa dadkii maniga lagu sii daayey waa la iska sii daayey waxa lagu sii daayay isaga shardi qura inaanu muslimiintaasi mar dambe gaalada aynaanu la soo dagaalgelin waa iska kaa sii daynayna maanta layidhi laakiin nadah iska tago dagaal dambe ha kusoo noqonay ninkii shalaytoo lagu sii daayey marna sheegashada ee isaga fidyana laga qaadin waxna laga qaadin halkii dadka fidyada laga gurayay ayaa maantana dagaalkan dambe soo galay mar labaad baa dabeeta maxbuusnimo loo qabtay dila buu ku yidhi siiratu ibnu hishaam waxay sheegaysaa markaasi ibnu hishaam si soo aroorinayo kaa isaga in markaa la dilay waxaa asaxday oo kale oo bukhaari sida uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalinta tan laba laba iyo meelahaasi inuu isugu ururiyey oo xabaal qura la wadageliyey yani inay banaan tahay dhowr qof in xabaal lagu wada aasi karo sawb waaxida maro qura inuu ku wada duuduubay xabaashu ku wada aasayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u kala horraysiinayey siday qur-aanka ugu kala xifdi badan yihin yani wuxuu manzilo nebigu ka dhigayey siay qur-aanka u kala badan yihiin ayay dee u kala cilmi badnaayeenna dadkii hore yani systemkan iminka aynuu noole maaha qofku qof qur-aan un qaybsano aan midna ka garanayn oo kale lasoo helay lakin dee dadkan qur-aanka qaybsana culamana way ahaayeen oo saxaabadii nebiga ahaayeen calayhi salaatu wasalaam marka siday u kala qur-aan badnaayeen ayaa xabaashana loogu kala horraysiiyey dadka shuhaadada ah wuxuu faray nebigu calayhi salaatu wasalaam in sidooda lagu aaso waa shahiidka lama maydho lama waxba kale laguma tukado xabaashun baa la geeya ninkani waa nool yahay sida qur-aankuba sheegayo waxaanu nebigu yidhi ana shahiidun cala haulaai ywma alqiyaama kuwan anaa qiyaama u markhaati furaya buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam saasaa xoog badan riwaayadood baa sheega shuhadada in lagu tukaday waa kan lakin waa iska axaadiista kulaha waa mutakalam fiih ama dacfi badan baa ku jira bay yidhahdaan ala kuli xaal laba laba iyo saddex saddex ayuu nabigu alayh salaatu wasalaam ugu wada aasay bacd kamida dadka ayaa damcay shuhadadoodii inay qaataan oo magaalada madiine ku aasaan nabigu alayh salaatu wasalaam soo celiya buu yidhi dabeetana ku wada aasa buu yidhi halka kan waxaa lagu wada aasay markaasi sida xadiiska abi daawud sheegayay waxaa lagu wada aasay uxud markii uu dhameeyey nabigu alayhi salaatu wasalaam shuhadadii ayuu saxaabadiisa safay baa la yidhi dabeetana ilaahay buu mahadiyey subxaana watacaala in badanoo ducada tan buu akriyay isagoo ilaahay barya allahuma laka alxamdu kulh allahuma laa qaabida lima basadt walaa baatida lima qabadt walaa haadiya lima adlalt walaa mudila liman hadayt walaa mucطiya lima manacta walaa maanica lima acطayta walaa muqariba lima baacadt walaa mubaaعid lima qarabt اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجسك وعذابك اللهم قاتل الكفرة يعني دعاء سيدنا يربو النبي وأخري عليه الصلاة والسلام مركز بو فرسكي سيفولي أو كنقاقل nabiga calayhi salaatu wasalaam in badan bay maskaxdiisa ku jirtay baa la yidhahdaa shuhaadaa uxud raad weynna naftiisa way ku samaysay walidalik ba waxaa la yidhaha in badan buu xasuusan jiray uu odhan jiray ama wallah lawadadtu anii uudirtu maca asxaabi naxsa aljabal ilaahay baan ku dhaartay waxaan jeclaan lahaa buu nabigu yidhaahdaa saxaabada idii inaan maalintii raaco buurta dhinaceedii yani raggii shuhaadada inaan la shahiidooba kuwa maalinta ayaan in badan jeclaystay buu nabigu la alayh salaatu wasalaam musnadu imaamu axmed xadiid sanadkiisu xasan iyo kusoo arooray in badan baanu raggaasi maalintaas siday u dagaalameen saxaabadiisu ayay maskaxdiisa kusoo noqnoqonaysay oo waxaa la yidhahdaa caliy bn abi aalib isagoo nabigu la joogo ayuu cali seeftiisii faatime u dhiibtay isagoo leh haaki sayf fa inaha qad shafatnii bu ali yidhi ba la yidhi faatime udhiibta wuxuu yihi nahoo seefta way farax gelisay yani wax badan bay tartay maalidh isagoo seeftiisii ammaananaya cali ayuu u dhiibtay xaaskiisii markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lain kunta ajidta darba bisayfik laqad ajaada sahl bnu xunayf waabu dujaana wacaasi bnu haabit alalaqlax walxaaris bnu sima xadiidkan xaakimkaa warinaya waana xadiis saxiixa lagu tilmaama iyo haytamiba wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya hadday adiga taada garaaceedu ay maalinta tan aad si fiican wax ugu tuntay wuxuu nabigu tilmaamayaa maantan rag badan oo ay sida u wanaagsan u dagaal galay inay jiraan dabeetana raggiibuu rag ka mida nabigu sheegay waxaa ka mid ahaa buu leeyahy sahl ibnu xunayf waxaa ka mid ah abudujaana ninkuu seefta siiyey waxaa ka mid ah caasim ibnu haabit waxaa ka mid ahaa buu nabigu leeyahy alxaaris ibnu sima yani faatime adigu taada quraad sheegatee kuwaasina waa jireen buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam
fadlan cajalada dhinaca kale u rog
culamaai taarikh waxay soo arooriyaan madiina dumarkii joogay baa la yidhahdaa iyo caruurtii iyo wixii joogay baa soo baxay oo ciidankii ka hor yimi iyagoo dee waraysi dagaalkii siduu dhacay ballaamaa raggoodii iyo haween maxaa la yidhaha carruurtoodii iyo wixii dhintay laakiin haddaynu ufiirfiirsana waxaad ka arki doontaa macaani ilimaan waxaa la yidhahdaa xamna bintu jaxash ibnu xajar xagga hore wuxuu kusoo sheegay saynu soo tilmaaminay dumarkii wax warwaraabinaya inay ka mid ahay ibnu isxaaqna biisnaadin can abihi can ashyaakh majhuuliin isna iyo ibnu maajaba fi isnaadi isna xadiis daciifa wuxuu kusoo aroorinaya dadkan dad ka hor yimi inay ahayd wallahu aclam wuxuu ku sheegayaa xamna xamna bintu jaxash cabdillaahi la walaalahayd oo la dilay xamza dee abtigeed rum ahaay oo la dilay ku shahiidnimo qaatay meesha waxaa la yidhi markii ay soo baxdaan loo sheegay odaygeedii waxa loo sheegaa la yidhi marka ugu horraysa walaalkeed walaalkaa la dil abtigeed ba haddana loo sheegay ruma oo xamse bin cabdilmualib isna la dil ba la yidhi way istirjaacsatuun ba la yidhi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo astakfir allah un bay tidhi dabeetana waxaa loo sheegay baa la yidhi ninkeedii markaasay welwel waxoogaa qayla cabdilhuday ba la yidhi ninkeedi waa muscab ibn cumayr saxaabigii u siday calankii muslimiinta sidee markii hore la dilay kadib uu caliy ibn abi aalib calanka qaadi doono waa ninkaasi markaasaa waxay weriyaan riwaayadkaasi aan xooga badnayn waxay sheegaan inuu nebigu yidhi ina zawju lmara minha la bimakaan ninku gabadha meel buu kaga yaala yani may qaylada may bilaabin markii walaalkeed loo sheegay ama abtigeed loo sheegay markii odageeda la sheegay ayay walwalaada bilaabay baa la yidhahaa waxaa la tilmaamaa haweeney baa timi baa la yidhaahdaa dabeetana waxaa loo sheegay in ninkeedii iyo aabaheed iyo walaalkeedba in meesha lagu dilay markaase waxay tihi intiiba markii loo sheegay bay tihi war nabigii iga warrama nabigii isagoo alayhi salaatu wasalaam xaalkiisa ka warrama qaaluu khayra nabigu alayhi salaatu wasalaam isagu waa khayr buu ku sugan yahay ba la yidhi ya uma fulan huwa bixamdi illahi kama tuxibiin ba la yidhi waa sidaad jeceshahay ilahay mahadii buu nabigu jooga alayhi salaatu wasalaam qaalat aruniiha xataa andura ilayh itusa bay tihi horta inuu nool yahay aan arka nabiga alayhi salaatu wasalaam waa la tusay markii la tusay bay waxay tihi kullu musiibatin bacdaka jalal xadiidka kan ibnu isxaaq ayaa sanad ku soo arooriyey cabdilwaaxid ibnu abi cawn nin la yidhahda ku jiro oo saduuqun yukti ah calaa kulli xaal waxay gabadhani tilmaamaysaa yani iyadoo aabaheed loo sheegay oo walaalkeed loo sheegay oo ninkeedii loo sheegay intaba in la dilay ay waxay leedahay ilahay rasuulkiisii muxuu falay markii la yidhi nabigu alayh salaatu wasalaam waa caafimaad qabaana waxay tihi kulla musiibatin bacdaka jalal kullu musiiba belo kastaaba adiga gadaasha waa wax yar bay tihi ilahay rasuulkiisiiyo yani ilahay rasuulkiisu siduu qalbigeeda ugu weynaa ay alle iyo rasuulkiisa cid walba uga jeclay waxay leedahay beloo dham oo dhacdaa waa yar tahay mar haddaad adigu nabad qabta ilahay rasuulkiisiiyo belada yar ay sheegaysaa waa maxay waa aabaheed iyo walaalkeed iyo ninkeedii saddexdaa soo wada geeriyooday ayay u aragtaa inay bele yar tahay saddexduba haddii ilahay rasuulkiisi uu ka caafimaad qabo nabiguna calayhi salaatu wasalaam in badan wuxuu muslimiinta tan ugu bushaareeyey dadkii shahiidoobay iyo waxay ajar weyn helayaan cabdillahi ibnu camar ibnu xaraam oo ah ninkii markii horena celcelinayay yahuud waxaan ujeedaa munaafiqiinta ee lahaa warkaalaha ilaahay rasuulkiisa u dagaalama haddaydan u dagaalamay magaalada difaaca oo ka mida raggii meesha tan ku shahiidoobay oo ka tegay hablo badan iyo jaabir oo qura ayuu haweenku wuxuu ku lahaa lima tabkiin hablihii ooyaya buu arkay markaasu wuxuu ku yidhi maxaad u ooyi buu yidhi fma zaalat almalaaikatu tudillu biajnixatiha xataa rufic aabbaha waa saxiixu muslim ku yaalla xadiiska baan rajaynaya aabbaha buu yihi kamuu suulinanay malaa'igtu hadhayso ilaa iyo kor loo qaaday ha ooyin yani hadduu adiga kaa tegay wax meel ka khayr badan buu tegay ha u ooyin cid loo ooya maaha buu ku tilmaamaya xadiis musnad imaamu axmed ku sugan oo culimada ay tasxiixiyeenna waxaa la wariyaa in uu nabigu maqlay alayh salaatu wasalaam dumarkii madiine oo dee raggii ka geeriyooday uu ooyaya markaasuu yihi lakina xamza laa bawakiya lah xamze maanta isaga saacidi uma ooyeyso xamzo nabiga adeerkii oo dee isna ku shahiidoobay kana mid ahaa geesyadii muslimiinta ugu waaweynaa dabeetana haween ansaarkii ka mida baa ooyey oo iyana xamze u ooyey markaasuu nabigu alayh salaatu wasalaam maalintaasuu nahyiyey timaiska jiitiidka iyo oohinta iyo waxaasoo dhan dadka dhintay inaan loo ooyeynin mujarad waxaa banaan fi shariica ilma qofka way ka iman kartaa markuu wax ka murugoodo laakiin in layska barooriyo timaha la isrifo maryaha la jiijiido hoogayay bayayda la wadaa taasi shareecada kuma banaana bale axaadiista qaarkood nebigu wuxuu ku tilmaamayaaba mararta caynkaasiyo in lagu cadaababa kuwa dhintay marka inaad dhibto qofkii kaa dhintay maaha hoogayay bayaydu ka dhintay bay dhib ku tahay walidalik ma habboona in laga daba qayliyo qofka qofkiisii ka dhintay ee ka naxaya hooyada ilmaheedii dhintay ama caynkan inay barooran oo ilma ka iman doonto waa iska taasi caadi mushkilad maaha laakiin baayayda iyo qaylada iyo samada kare yeedhka waa kaa ka mamnuuc ahay shuhadaa uxudna qur-aanka kusoo dega waxaa kamid a ilahay leeyahy walaa taxsabana aladiina qutiluu fi sabiili llahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yurzaquun baa ilaha yidhi ha u malaynina baa ilaha yidhi kuwii ilaahay dartii loo dilay jidka alle kuwii ku dhintay maaha qof kastoo shahiid iyo laskaga tilmaamayo mujaahid waa mid u dhintay litakuna kalimatullahi hiy alculya ilahay kelmadiisu inay kor tahay cidda loo dilaa may dhiban baa ilaahay leeyahy subxaana watacaala qur-aanka alla ku tilmaamaya waa nool yihin baa ilahay leey ilahay agtiisaana lagu arsaaqaya waana ka nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista saxiixa ku tilmaamaya inay jannada shimbiro qolafa inta la gelay inay jannada iska daaqaan carshuraxmaan qanaadiil ku taallana inay soo hoydaan waa nool yihin kuwaasi markaasi ilahayna isagoo tilmaamaya dhacdadan muslimiinta ku dhacday inaan lagu jabin baa ilahay wuxuu leeyahy walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin ha daalina baa ilahay leeya ha daciifina hana werwarino ha murugoonina baa ilahay leeya subxaana watacaala waantum laclawna in kuntum mu'miniin idinkaana ah buu alla leeya subxaana watacaala kuwa koreeya haddaa mu'min dhaba tihiin idinkaa sarraynaya baa ilahay leeya yani dadka mu'miniintii inay werwaraan marnaba ma laha waayo mar kastaba ilahay baa u ballan qaaday inay iyagu gacanta sare yeelanayaan haddii islaamnimadu ay ka dhab tahay qur-aanka waxaa alle uu ku tilmaamayaa in yamsaskum qarxun faqad masa alqawma qarxun miluh haddii nabar idinku dhacay baa ilaahay leeya maanta haddii dhaawac idin gaadhay wariyaba shalaa dhaawac gaadhay baa laleeyay subxaana watacaala wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaas baa ilaahay maalmuhuna waa caynkaasi iyo maalinba nin bay ku dhacdaaye hadday maanta idinku dhacday baa ilaahay leeya haniya jabina yani maalin baa dagaal layga badiyo saasaan kuu jabaya wax soconaysa maaha bal ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya am xasibtum an tadkhuluu ljanna walama yaclam illahu aladina jahaduu minkum wayaclam asaabiriin ma waxa u malaynaysaan baa ilahay leeya inay janno iska geli doontaan iyadaan aan la muujinin oo la ogaanin kuwiina jihaadaya ee ilahay dartii u jihaadaya iyo kuwa sabraya ee sabirku dee sabirku waa marka dhibtu timaadee guul meel la guulaystay sabir ma joogo waxaa sabir iyo adayg iyo hal adaegnimo iyo ninnima soo baxda markaad adigoo lagaa xoog batay haddana aanad isdhiibayn in aad rabto inaad dib u amaamanto aad dib u dagaalanto magaalada madiinana nimankii munaafiqiintii iyo mushri wixii hadhe yuhuuddii iyo quranqadhaadhkii oo dhami waxay isku dayayeen inay dib shamaata u sameeyaanoo muslimiinta lagu wiirsado oo bale laysku dayo in la hungureeyo ma timirtii madiine iyo waa kan quraysh lafteedu waxaa la yidhahdaa meel dhexe markay marayeen ay waxay yidhahdeen wallahi inagoo aan dagaalkii wada dhamaystirin ayaynu mala soo noqonay ee duulimaad dib ma u celina nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu rabay taxaruk sariica inuu sameeyo oo uu muujiyo in ciidamada muslimiinta aanay soo jabin ee dagaalku kala gurasho inuu ku dhammaaday isla markaa inuu u tilmaamo yuhuuddan iyo munaafiqiintan iyo qabailkan carbeed ee gaalada ee madiine agteeda joogiya waxaa inaan hunguri dib usoo gelin oo aanay is odhanin wallahi nimankii dee la garaaciya idina haddaa dhinac kaga soo dhufataan waa fududaanaysaa arrintuba saa daraaddeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu magaaladii markuu tegay baa ciidan buu dib u abaabulay wuxuu yidhi waan dagaal tegaya quraysh baa kadaba tegaya isla markaasi ciidanka ma rabo intii uxud igala dagaal gashay mooyaane in kale inay soo raacdo raggii hadda dagaal ka soo baxay daalanaaye dhaawacnaaye caynkan aha kuwa unbaa dib iila dagaalgelaya buu yidhi waxaan iyaga ahayna dib uma kaxaysanayo waxaa la yidhi waxa qura u ogolaaday ciidankaasi inuu raaco nin keliya jaabir ibnu cabdillaahi jaabirna aabihii baa usii reebay sideed hablood bay walaayo oo hablaa lasii joog bu yidhaana dagaal tegayay jaabirkii lasii reebay ayaa yidhi ana raadacdaan hadda gelaya odagiina wuxuu ku shahiidoobay uxud jaabirkii qura isdeeda hablood looga tegay ayaa isna yidhi aniguna raadacadan ciidan ka daba tegaya ayaa raacaya jaabir oo keliya u ogolaaday ba la yidhi dabeetana markiiba toddobaatan raggii kamida baa soo cararay ciidankii wuu isa soo urursaday waxaa laga daba yimi saddex boqol waxaa la yidhaha lix boqol iyo soddon ciidan gaadhaya ayaa dib isu soo urursaday waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya caaisha waa tale curwa ibnu zubayr bay waxay ku lahay ilaahay aabbahaa wuxuu ka mid yahay bay tidhi iyo abubakarba kuwa ilaahay qur-aanka ku sheegaya uu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wاrasuuli min bacdi ma asaabahm اlqarx liladiina axsanuu minhm wاtaqw ajru cadiim ilahay baa amaana wuxuu leeyahay aladiina istajaabuu lilahi wrasuul kuwii aqbalay ilaah iyo rasuulkiisa min bacdi ma asaabahum alqarx dhibtu intay haleeshay kadib waxaa la yidhahdaa ciidankan rag badani toddobaatan kar aynu sheegnay un waa wixii shahiidnimoba dhintay ee la laayay laakiin dee ciidanku dhaawiciisii o dhan uu wata maca dhaawiciisii uu soo qaatay baa la ydhahaa maca dhaawacood iyagoo sita ayay dib usoo dagaal galeen ilaahay baa markaa ammaanaya wuxuu leeyahy kuwii yeelay ilaah iyo rasuulkiisa kadib dhibtu intay gaadhay liladiina axsanuu minhum wataquu ajrun cadiim ee dabeetana wanaagga sii sameeyey kuwaasi waxay leeyihin baa ilahay leeyahy ajar weyn caaisha markaa waxay lahayd abuuka minhum azubayr curwata ibnu zubayr bay la hadlaysaa inankii habaryarka u ahay aabbahaa waa ka mid bay leeday abubakrna waa ka mid lama asaaba rasuul lahi sal lahu alay waslam ma asaaba ywma uxud waاnsarafa canhu lmushrikuun khaafa an yarjicuu qaala man yadhab fii aarihim faاntadaba minhum sabcuuna rajula toddobaatan baa markiiba soo dhaqaaqay lakin ciidanka waa is wada raacay ba la dhaha ibnu isxaaq biduuni sanad wuxuu sheegayaa inuu nebigu soo gaadhay xamraa il asad meesha la yidhaahdo oo saddex maalmood uu halkaa fadhiyey isniintii talaadadii iyo arbacadii macbad alkhuzaaci ninka la yidhaahdana inuu sii maray abu sufyaan abu sufyaan iyo ciidankiisii markay muddo meeshii yara joogeen ba haddana isiraaheen war meeshan haddaad joogtaan nimankii dib ha ugu noqonin ee laakiin muujiya inaa weli sii xoog badantiin wax la ydhaha nin buu soo diray u yidhi awr sabiib iyo waxbaan ku siinaya waxaad tidhahdaa maxamed iyo kooxdiisii baqagel iyo waxaad tidhahdaa nimankii ciidankii oo dhan oo iswata ayaa haddana dib ka soo socda oo halkan idinku soo aadan laakiin waa kuwa alla subxaana wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya leh aladiina qaala naas kuway dadku ku yidhaahdeen baa ilaahay yidhi fakshawhum cabsada ciidan oo dhan baa isku soo socda waa kale laakiin ilaahay waa kale umuu kordhinin ilaa iyo iimaan mooyaane waqcaddaasi uxud cumuuman qaabkaas bay u gebagabowday oo ah in nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii marka horena ay guulaystaan markii dambe rumaada asiyaanka latibna dhibta sare ay dhacday waxaynu soo tilmaamnay dagaalkaasi oo ku dhammaaday mowqif la odhan karo guul rasmiya cidimo raacin laakiin geerida iyo dhimashada la kala badsaday sida la yaqaanayna carabta waxaa aada waxaan jirtay cidda guulaysata inay meesha sii deganaato saddex maalmood meelahaasi oo kale laakiin waxaynu idhi dagaalka kani maadaama insixaab qoloba dhan ay u guratay isla maalintiiba abu sufyaan iyo ciidankiisii way guureen nabiga calayhi salaatu wasalaam baaba kaga dambeeyey iyo saxaabadii ayaa goobtii dagaalka kaga sii dambeeyey waxay tilmaamaysaa inaanu mawqifkani meel ku gebagaboobin ah guuldaro ah waxaanaynu nidhi qisada ku saabsiisan uxud waxay daris ilaahay subxaana watacaala dadka muslimiintaa barayo walidalik baa ilaa lixdan aayadood oo ka mid ah fii suurati ali cimraan ayaa ilaahay subxaana watacaala qisadaasi ku tacqiibinayay oo xikmadda ku jirta iyo waxyaabo badan oo alla subxaana watacaala ku tilmaamayo haddaynu markaasi weydaaranno uxud wixii ay dhashay waxaa ka mid ah inkasta uu nabigu isku dayay calayhi salaatu wasalaam in aanay ama yuhuudda madiina degan ha noqoto ama carabta agagaarka degan ha noqoto haybadii islaamku inaanay jabin oo aynu nidhi ghaswatu xamraa il asad ba waxa ugu weynay waxay ahayd in la muujiyo weli in islaamku xoogan yahay raabcadii saxaabadu ay ka daba raabaca tageen abu sufyaan iyo kooxdiisii haddana waxaa muuqata in war badan la isgaadsiiyey oo odhanaya muslimiinta in dad badan laga laayay dhibaato badan inay soo gaadhay taasi waxay keensatay markaa in dad badani hungureeyaan hadday noqoto madiine gudaheeda iyo hadday noqoto dabadeedaba madiine gudaheeda markaynu soo qaadanno waxaan tilmaami doonaa qiso iska kooban oo aynu hore uga soo tallaabsanay oo ah dilkii kacab ibnu ashraf iyo nimankii reer banu nadiir halkay istaageen waxaa yahuudda ka mid ahaa madiine degan saddex qabiil bay ahaayeen oo ugu waaweyn qabiil waxaynu soo marnay bacda beder in la raray qabiilka kaleo reer banu nadiir la odhan jiray waxay deganaayeen iyo banu quraydaba madiina iyagana midba qaswo dabadeed baa la rabay yani banu qanuqaac beder dabadeed baa la rabay banu nadiirna uxud dabadeed baa larabay la raray quraydana khandaq ama axzaab dabadeed qisada ninkan haddaynu tilmaamno waxaa la yidhahdaa ninka kani asliyan horta isagu waa nin qabiilada tay ka tirsan ee carbeed waxaanu ahabaa la ydhahaa nin xoolo badan oo macruuf agtooda kaa oo aada u qurux badan oo gabay badan asalkiisana aabihii baa tolkii wax ka dilay dabeetana u iska soo baxsaday wuxuu yimi madiina yuhuuddan reer barunadiir la yidhahduu xilfi wadaag heshiis la galay nin ibn abilxuqayq la yidhahdo aynu arki doono yuhuudda nimankii ugu waaweynaa ka mid a ayuu gabadhiisa guursaday inantiisa ninkaa markuu inantiisii guursadayna waxay dhashay ninkan la ydhahda kacab ibn alashraf kacabkani markaa waa nin aada u qurux badan baa la ydhaahdaa oo gabayaana ah xagga aaba marka looga abtiriyo qabiilkan carbeed oo tay la ydhahaa ka tirsan xagga hooye haddii looga abtiriyana nin reer banu nadiir oo yahuudi ah markii beder ay muslimiintu guulaysteen ayuu aqbali kari waaye ou leeyahy nimankii carbeed ee quraysh iyo caynkan iyo sidaasaan ahaaba maanta siaan lagu dilay dhulka korkiisa hoostiisa dhaanta geeraadtan dhaanta buu lahaa wuxuu ka mid ahaa markaa dadkii intay maka qabteen soo qaban qaabiyey dagaalkan uxudba raggii kusoo dhiirigeliyey nimanka carbeed inay dagaalamaan ayuu ahaa waxaa la yidhahdaa waa nimankay sababtiis kusoo degtay bay mufasiriinta qaar yidhaahdaan آياتك قرآن إله إله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا waxaa la yidhahdaa quraysh markuu tegay bay yidhahdeen horta adaad ahlu kitaabe annaga iyo maxamed kaayaga fiican rasuul may isu dhowdi idinkana inna salamka caabudaan dhaama deetana waa kuwa ilaahay kusoo dejiye qur-aanka leeyahy wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahda min aladiina aamanuu sabiila kuwa lagu tilmaamayo ka mid ahaa kacb ibnu ashraf isagoo waxaasoo rabshada soo sameeyey ayuu haddana madiina iskaga soo noqday qalcadiisi iska degay siisii isaga joogay ee nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaalinaya ballankii uu nimankaasi la galay reer baronadeyn waxba dhib uma geysan laakiin haddana wuxuu dayn waayey baa la yidhi ceebtiisii kala badatay gabayuu tiriya gabayo uu markaa nisaai saxaaba uu wax kaga sheegayo gabayahan hazalkee dumarka lagu mago oo haweenkii saxaabada uu markaasi wax kaga sheegayo carabkiisaa dhib batay maalintii dambe ayuu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man likacb ibn alashraf fainahu aada allaha warasuulah waryaa kacb ibnu ashrif iga qaabilaya kaasi ilaahay iyo rasuulkiisaba waa dhibaya axad asaxaaba oo maxamed ibnu maslama la yidhaahdo ayaa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa kaa qaabilaya yaa tuxibu an aqtula ma jecesha inaan dilabo ninkan ka takhalluso nabigu calayhi salaatu wasalaam nacam buu ku yidhi xadiiskii bukhaari suu sheegayo dilhaayo ka takhallus baa la yidhi ka wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haddaba faadan li an aquula shaya iyo ogolow sia ninkan uu dhagri karo inaan wax idhaahdo yani adiga iyo diinta iyo waxbaan ka sheegayaa siaan ninkan uu wada xaajoone taa i ogolow buu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu markaasi qul buu ku yidhi le waxaa doonayso maxamed ibnu maslama iyo abunaa'ila ninka la yidhaahdo oo ah nimay xagga hooyo xagga hooyo maaha radaacada xagga naaska ay walaalo ka ahaayeen kacab ibn al-ashraf islaan baa wada nuujisay iyo saddex saxaabo kale sheegaan culimadu dhowrkaasi saxaabe baa isu kaashaday in ninka laga takhalluso waxaa layidhaha maxamed ibnu maslama u tegey wuxuu ku yidhi waryaa kacab ibn ashraf ina hada rajul qad sa'alana sadaqa wa inahu qad cannaana ninkan maxamed la yidhahda buu yidhi sadaqa bixiya unbuu na leeyahy naftaanu isugu kaayo keeno khaati baanu ka joognaa kacab markaa waa halkuu arrinka ka waday ayaa lagala wadaa maxamed buu yihi khaataanu ka joognaa sadaqa bixisuu noolahaa mu nafta isugu kaayo keenay kacab ibnu ashraf baa wuxuu yihi wallahi latumullanna ilaahay baa ku dhaartay waa xiiqi doontaa waa idin daalinaya nafta isugu kinkeenaya siduu wado maxamed ibnu maslama wuxuu yihi haa nadaali laakiin dee ma rabno inaanu markiiba iskaga tagno ilaa iyo bal aanu arrinkiisa hubino oo meel aanu kaga soo hadhne niyo waxaan doonayaa inaad waxoogaa i amaahiso wasaqa wasaqayn yani waxoogaa raashine inaad i amaahiso ayaan kaa doonayaa buu leeya oo bal ninkaa sadaqadiisa askaga bixiyo kacb ibn ashraf adigu hadalkii markii laysku fahfahmay iyo nebiga maagistiisii wuxuu yihi waa idin amaahinayaa amaah waan ku siinayaa laakiin waxaan doonayaa inaad rahan ii dhigto shay rahmaad aan usii haysto maxamed ibnu maslama wuxuu yihi maxaad doonaysaa inaan kaa rahmo waaye wuxuu yihi haweenkiina rahmaadiisii siiya haweenkaan haynaya raashinkaan idin sii siinaya warsaanu haweenkayaga ku rahmanaa buu yidhi adigoo carabba ninkii u qurux badnaaya haweenkugu aamini mayne maxaanu kale rahmaad kuu siinaa wuxuu yidhi waxaan rabaa carruurta haddaba rahmaadii siiya carruurtiina aan hayo ka maxamed ibnu maslama wuxuu yidhi war carruurtana kuu dhiibi kari mayno dee ilmahaanu maanta rahanaa aniba aan weligii ka hadhin baad raacaysa waa kii jawaanka lagu rahmaday baa la odhanaya weligiiba yani waxoogaaga erberiska ama waxoogaaga raashinka ninkii lagu rahmaday ayaa weligiiba la odhanaya kaana dee ilmahaasi waa ceeboobaya dib u noolaan mayne hubkaanu kaa rahmaynaa buu ku yidhi hubka ayaanu kaa rahmaynaa wuxuu rabaa ninkan marka uu rabo inay dilaan dee iyagoo hubkoodii sitay imanayaan inaanu shakinin dabeetana wuxu uhi waxaanu rahmaad kuu siinaynaa hubka ee hubka rahmaad u qaado waayahay buu yidhi waa aqbalaya hubka ii keena waxaa la yidhahdaa abunaaila iyo kooxdii kalena sioo kale yeeleen weliba waxay dhahaan dee qolo kale oo dad badan baano oo ninkana dhibta waa naga wada haysataay waxoogaagaana wada rahano raashinkaan ku keenayna wuu aqbalay waxaa la yidhahdaa dhowrkan saxaabi iyagoo wada socda oo hubkoodii sita ayay habeenkii dambe u yimaadeen waana wada sheeganayeen dhammaantood waxay ku yidhaahdeen dee ninkani carabi meel kudhay nagaga wada haystaayo waana la wada colaadiyey oo isaguna naftiibu isugu kaya keeno sadaqa bixiya suu nool ahaabaa naftiina haysataa waxna amaahidaas baa loogu wadayin habeen baa la yidhahdaa dayaf laylatulbadar oo kale ka ah ayaa loo yimi dabeetana meeshiisii baa la yimi markii meeshiisii la yimi ayaa albaab dabadii looga yeedhay wuxuu damcay inuu soo baxo haweentiisii baa shakiday baa la yidhi waxay ku tidhi war codkan aan maqlaya waa cod bala sheegaya ee ka joog يعني waxay ka shakiday waqtigan dadka yeelaya ayna takhruj hadhihi hadhihi saaca bay tiri asmacu sawtan kaanahu yaqtaru minhu dam war waqtigan xagaad u baxaysaa bay tiri waxaan maqlayaa cod dhiig ka da-aye yani codka waqtigani waa cod dhiilaysan iskaga joog bay ku tiri wuxuu ku yidhi na maaha waa moxamed ibnu maslama iyo iyo ninkii islaamtu nawadanaas nuujisay abu naa'ila la odhan jiray isagoo sii faahfaahnayana haweentiibuu ufaano wuxuu yidhi ina alkariima law duciya ilaa طacna ajaab xataa ninka de kariimka oo ninka sharafta leh xataa haddii waran loogu yeedhayana waa yeelaaye waa baxayaa buu yidhi fur waa soo baxay markaasi baa layidhi isagoo cabar isku soo buufiyo aad udug uga uga kamkamaya way garanayeen ninkan iyo faanfaankiisa iyo isla weynadiisa marka maxamed ibnu maslama wuxuu kula soo heshiiyey saxaabadii la socotay iyo abunaila iyo kooxdan waxa lagu soo heshiiyey waxaan iska dhigaynaa sidii wax cadarka urinaya dabeetana waniyo caawa cadar rabaa kaa kamkamaya baa layidhi markaa timaha afaraa laga geliyo waa la uriye waar qolada kale ma ursiya buu yidhi haa buu yidhi faanfaan buu kasii qaadayba waa ursiyo aad buu udgooyi mar kale ma ku celiyaa buu ku yidhi haa buu yidhi waad ka cadarsan kartaa timuhu faraha ka geliyey dabeetana markuu timaha faraha ka geliyey buu intuu madaxa ka buuxsaday ayuu yidhi war waa ilaahay cadowgiisii ku booba waxaa lagu boobay markaa seefaha iyo warmaha nabarkaa lagu boobay nabaradii lagu boobayey waa qayliyey baa la yidhaahdaa oo dabeetana maxamed ibn salama haddana toorra yar ama bahal yaroo midi yaroo sitay ayuu hore markii naftu uga sii bixi weyday buu halkan kasii taagay baa la yidhi qaylo aad buu u cabaaday dabeetana naftaa ka baxday kacb ibnu ashraf iyagana nabaradii ay ku boobayeen baa nin iyaga ka mid ah ayaaba seefihii ku dhaawacmay oo ay nabar kusoo gaadhsiiyeen kacb ibnu ashrafna saasay kaga takhalluseen walidalik yahuudi mar labaad bay haddana dalbatay inay heshiis kale nebiga la gasho iyagoo baqay markii kacabkaa la dilay waxaasoo dhami waxay dhaceen baa la yidhahdaa beder dabadeedii laakiin ghaswat uxud markay timid ee waxoogaa aad moodo mushrikiintii carbeed inay soo yaro guulaysteen ama dee toddobaatan saxaabi inay dileen inkastoo aanay waxba iyagu qabsanin maxaabiisa dagaalkiina si xaasima aanay ugu gebagabaysan waxaa bilaabantay magaalada madiine gudaheedana nuxnuxi inay ka bilaabanto saynu dareemi doono magaalada dabadeediina in carabihii joogay ay soo hungureeyaan gaaraan waxaa la yidhaha qabiilkii banu asad la odhan jiroo kale is ururis bay bilaabeen isagoo uu ururinaya nin la odhan jiray ulayxa ulayxa alasadi ulayxa iyo walaalkii baa la yidhi sulayma labadaas nin qabiilkoodii bani asad la odhan jiray ayay najad ku ururinayaan iyagoo raba inay dagaal geliyaan طليحة الأسدي طليحة بن خويلد الأسدي نكي اللي oran jiray waa nin fursaanta carab ka tilmaaman buu ka mid ahaa yani nimanka ugu dagaal adag carab ayuu ka mid ahaa waxaanad ka garan kartaa waana raggii markii hore islaamka sidii dhibay waxoogaa dhibay haddana islaamay ee haddana ridoobay ee cukaasha ibnu muxsin nin saxaabigii la odhan jiray waa ninkii dilay haddana mar dambe soo islaamay oo bacda ridda haddana islaamka kusoo noqday laakiin waa raggii futuuxaadka wacdana gaystay bu ahaa futuuxaadkii waaweynaaye islaamiga raggii ugu dagaalka adkaa ayuu ka mid ahaan jiray lakiin markan waa gaal ulayxa ulayxa wuxuu ururiyey koox qabaa'ilkiisii ka mid ah waxa kaloo isaga iyo walaalkii niman reer banu hudayl la yidhaahda iyaguna khaalid ibnu sufyaan ilhudali nin la odhan jiray ayaao isna waxoogaa ciidana soo ururiya carafaadba agteeda ah waxaasoo dhami waxay isleeyihin weerar idina ku qaada magaaladii madiine ahayd ila meeshii waa tanoo la tunjuleexsay weerara ayay is yidhaahdeen qabaa'il badan oo carbeed baa markaa warar ay ka yimaadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu helay warar sheegaya in dad badan oo carabi hunguri ka soo hayaba wuxuu damcay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasi si islaamka loo ilaaliyo una soo noqoto quwadiisii inaan madiine lagu soo weerarin cid waloo hunguri ka hayaba halkeeda inuu ku weeraro walidalika wuxuu diray baa la yidhaha abasalama abasalama ibn cabdilasad oo boqol iyo konton saxaabi wata baa la yidhaahdaa ayuu wuxuu u diray طalxa ibn khuwaylad ninkii la odhan jiray طalxa iyo kooxdii watay ninkii ay walaalo ahaayeen kooxdaasi boqol iyo konton muhaajiriinta ka mid ah ayuu u diray iyagoo aanay filaynba de in muslimiin kusoo baxayso oo xoolahoodii iska intay meel ku ururiyaan le ciidankan ah lasoo ururiyo dagaal ha loo diyaar garoobo ayuu abusalem oo ciidan wato unbaa waxreerihii galay waxay ka war heleenba dagaalkan meesha lagu hayo dabeetana wixii meesha joogiya qabiilkiiba way kala yaaceen waxoogaa xoolaabu kasoo helay bay dhahaan si asxaabu siira wariyaan waana soo noqday isagoo aan cidna wax dagaala la kulmin ee waxoogaa xoolaa soo helay ninkan kale khaalid ibnu sufyaan alhudali la yidhaahdana saxaabi cabdillaahi ibnu unays aljuhani reer juhana ayuu u diray nabigu calayhi salaatu wasalaam ninkaas baa yidhi ninkan iyo kooxdiisa isagaana kasoo takhalusaya waxaa la yidhaha waa shahru muxaram be ee sanadkii afraad ee hijriyada iyo labadan qadiyadoodba dhaceen baa la yidhahdaa cabdillaha ku baxay cabdillahi ibnu unays saxaabiga la yidhahdo ayaa ku baxay dabeetana ninkan laleeyahay ciidan buu ururinayo oo xoole meel la jooga buu cidla ka helay kii buu soo dilay dabeetana waadi carina qurba carafaat waadi ku yaalla carafa agteeda ayuu ku dilay dabeetana wuu ka soo noqday labadaa kooxood iyo ciidamadii ay soo wadeenba saas baa lagaga takhallusay hudayl laakiin waxay tidhi waa inaynu u aargudnaa ninkeena si la dilay laakiin aargudashadii waxay ka dhigeen kitaabu khiyaamo iyo qadar kale inay sameeyaan bishii safar ee isla sanadkaas laba arrin oo waaweyn baa dhacay baa la yidhaahdaa labadaa arrin ee dhacay waa laba saxaabo oo la laayay labadan saxaababa waxaa lagu laayay qadar ama khiyaamo wafdi baa ka yimi qabiilada cadal iyo qaara la yidhaahdo ee mudariyiinta ah cadal iyo qaara wafdi ay soo direen waxay sheegteen inay islaameen waxay kaloo sheegteen inay u baahan yihiin cid diintaad barta in la siiyo dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u yimaadeen iyagoo ka codsanaya inuu cid ku daro diinta soo barta wuxuu nebigu ku soo daray baa la tilmaamaa sida xadiidka bukhaari uu sheegayo toban nin oo uu madax u yahay caasim ibnu saabit toban nin oo uu madax u yahay ayuu ku soo daray culamaai taariikha kale waxay sheegeen lix baa yaaceen kama lakin xadiiska bukhaari saxiixa uma baahnin markaa warka kale